waxaa la waxaa la tix raacay dhaqdhaqaaqyadii oo kaameradihii mataqaana amniga lagu sugaayey waxaa la aqoonsaday qof ka mid a dadkii dhigay baabuurka meesha dhigay kadib hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaas in la baadigoobo baadigoobkiisi intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax bish isla bishii shanaad sideedeedii qarax ka dhacay baar itaaliya waxay tuhunka badiyey in qaraxaasi uu daba joogo qaraxyadii hore iyadoo taas lagu guda jiro ayaa waxaa shan iyo tobankii bishii shanaad oo isbuuc kadib qaraxii baar itaaliya la helay xog ah in gaarigii qofkii la aqoonsaday bishii afraad gaari uu saaran yahay uu magaalada ku jiro kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa sagaalkii saac shan iyo tobankii bishii shanaad maalintii dhalinyarada lagu qabtay degmada xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wada gaarigii iyo qof kaloo shaksi hadda la xiriray asiga gaarigaasi isla markii waxay dareemeen hay-adaha ammaanku inuu yahay gaari kale oo dhibaato geysan doono oo qarxi doono kadib gaarigaasi qaraxay qaraxi uu qarxay dhibaato muusuma geysan oo aan ahayn in hanti dadweynaha dadwe dad shacaba ay lahaayeen ay ku burburtay intaa kadib labadaas qofood waxay kamid ahaayeen afartii qofood ee maanta la xukumay baaris lagu sameeyey labadaas qofood kadib waxaa la helay qofkii qof kale oo iyaga la shaqaynayo oo asna magaalada ku jiray qofkaasi baadigoob kadib waxaa la helay asigana in lasoo qabto oo gacanta hay-adaha ammaanku ay soo galo kadibna baarista lagu wareejiyo intaa kadib waxaa la aqoonsaday gaarigii ku qarxay wasaaradda shaksi iska lahay asigana oo lagu tuhmay inuu gaarigaasi si sharci darro ah ugu wareejiyey asigana kala soo dega dekeda si aanan sharci ahaynna sifa aan sharci ahaynna ugu wareejiyey kooxda al-shabaab waa la soo xiray asigana afartaas qofood baaris dheera la sameeyey baaristaas markii la sameeyey kadib waxaa loo gudbiyey xafiiska xeydhaalinta ciidamada qalabka sida sidaas ayay maxkamaddu ugu soo wareegtay tira saddex jeer oo ay maxkamaddu dhegaysatay kadibna waxay soo saartay go-aankii maanta kasoo baxay maxkamadda marka maxaa lagu kala xukumay iyaga waxaa lagu kala xukumay ninka qofka koowaad oo ahaay qofkii la aqoonsaday inuu qaraxyadii hore ka dambeeyey oo ahaa magaciisa la yidhaahdo cabduqaadir abuukar shaacir waxay ku xukuntay maxkamaddu toogasho maadaama uu ka dambeeyey qaraxyada ilaa iyo qarax ilaa iyo saddex qarax oo runtii dad badan oo maati ah oo shacab ahaan waxba galabsan ay ku dhammaadeen oo ahaa qofkii sahmiyey asagana wuu sheegay runtii in uu ahaa sahmiyaha maqaayadaha mataqaana ay sudoonayaan shabaabku inay beegsadaan inuu sahmiyey asagana gawaarida geeyey meeshaasi sidaasna lagu qarxiyey weliba waxyaabaha xusida mudan waxaa kamid ah in uu maqaayadaha qaarkood subixii ilaa iyo kow iyo toban saac oo jooga si ay dadka meesha fadhiya ilaa ay kasoo bataan ay isdhaho markaan ay khasaaraha ugu badan yahay yaa sidaasoo kale uu ka sheegay mataqaana xafiiska xeyraalinta uu ka sheegay maxkamadda markii ay weydiisana wuu sheegay runtii inuu asaga ahay sahmiyaha saddex maqaayadood oo dad shacaba ay ku dhammaadeen iyo geeyaha gaarigi waxyaabaha maxkamadan horkeena waxaa kamid ahay muuqaalada dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiraadka ay hay-adaha amniga isticmaalaan oo wadooyinka lagu ilaaliyo kaas oo muujinaya in uu asaga asigoo ka degaya gaarigii ay ku dhammaadeen dadkii maqaayad ku dhaweed kasoo horjeeda wasaaradda isboortiga ku dhow wasaaradda amniga afar shantii bishii afraad ee sanadkan dad badan oo ku dhammaaday halkaasi dad qurba joogaho halkaas ka yimid banaanada ka yimid yaa kamid ahay dadka ku dhintay dad qurba joogaho dalka magaalada dadka dalka maalgelinayay maqaayado oo beger iyo cafe iyo lagu gada keliya ka furtay magaalada oo markaasi soo dalkooda soo jeclaanayay oo ku kalifay inay dib ugu laabtaan kadib markii uu la beegsaday dhibaatadaas oo foosha xunna oo dadkaas badan ay ku dhammaadeen ninka odaga waxaa lagu xukumay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil tuugasho ah oo ah qisaasi dadkaas uu dhameeyey runtii maxamed cumar akiile oo ah shaksigii la socday oo gaariga ugu dambeeyey markii lagu qabanayo wadaha rasmiga ka ahay oo asaga runtii in adsigiis ah horena maxkamadda markii baaris hay-adaha ammaanka iyo xeeraalintu markay baareen arrintiisa oo ay ku caddaatay inuu nin shabaab la shaqeyn jira oo lagu daba joogo oo asagana ahay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im daa-uud maxamed cali oo asna ka mid ahay dadkii maalgeliyaha u ahay raggaani oo runtii ka tirsanaa asna shabaabka asigana dadkii tilmaameen uu kamid ahay lasoo qabtay asigana wuu caddeeyey runtii inuu shabaab ka mid ahaa maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano oo xabsi ciidan ah waxaa asna la xukumay cabdulaahi ibraahim geesey oo maxkamaddu laba sano ku xukuntay kaas oo lagu eedeeyey in uu dhowr gaari oo uu lahay ay magaalada ku qarxeen oo garaash ku leh magaalada muqdisho oo ka ganacsado ahay gawaaridiisa oo si sharci si aan sifa aan sharci ahayn uu gacan galay dad cadow ah runtii oo dhibaato u geysay dad badan darteed maxkamaddu maadaama uu si sharci uusan ku wareejin ayna ay xakun saartay runtii arrintaasi waxaan rabaa inaan dul istaago dadka ka shaqeeya nootaayoyinka iyo baabuurta ka ganacsado gawaarida la wareejinayo in la hubiyaa waayo ciddii aanan iska hubin gaari ay wareejinayso waxay mas-uul ka naqon doontaa ama qayb ka naqon doontaa dhibaatadii ummadda ka gaartay ka naqon doontaa gaariga cidda lagu wareejinaayo iyo cidda wareejinayso waa inay goobaha sa- sharciga tagaan ay si sax saxa ku wada wareejiyaan laakiin dadka een, een, een, maxkamadaha militariga wax ka sheega waxay leeyihiin eh, dadka lasoo eedeeyo een, looma ogolaado qareenno ama dad u dooda waddadii sharciga ahayd ee nidaamka ahayd looma maray leeyihiin maxaad ku difaacaysaan arrintaa arrintaasi waa arrin been abuura runtii sababtoo ah maxkamadaheenu waxay ahaayeen hadda saddexdii jeer oo maxkamada qaadayna maxkamado furan ay ahaayeen waxaad ka daawan kartaa iyo warbaahinadii waa u ogolaanay inay kasoo qayb galaan si daah furan oo shafaafiye leh inay u dhegaystaan dacwooyinka tviyaduna ay duubtaan waxa meesha ka socdo Ee, waxaa xusid mudan dowladdu waxay u qabatay dadkaani ilaa iyo saddex qareen oo u doodo ayaguna waxay soo qabsadeen saddex kale oo u dooda taas oo ku- macnaheedu yahay in lix qareen ay maxkamadda kaga doodaysay eedeysanayaasha hortaagnaay oo maanta go-aanka laga gaaray Ee, maxkamaddu ee, cadaalad iyo hufnaan maba jiri karaysaba aslan haddii dhinacyadooda ay maxkamaddu dhegaysanin Ee, maxkamad meesha ma jirayso